door wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu doorkaroona waxaa qayb ka noqon doona xildhibaanada golaha shacabka oo maantay siyaabo kala duwan kaga hadlaya xaaladaha fatahaadaha iyo sidoo kalena gurmadu ku baaqay in la gaarsiiyo dadka dhibaataysan dowladda ingiriiska oo taageertay qorshaha wax kabeddelka dastuurka wado madaxweyne xasan sheekh maxamuud daahfurka hanaanka diyaarinta hiigsiga qarni jirka laba kun iyo lixdanka oo maantay ka furmay magaalada muqdisho
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta xariga ka jaray dhismaha wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland jaaliyadda iyo ganacsatada soomaaliyeed ee koonfur afrika oo ku dhawaaqay olole gurmad ah oo lagu taageerayo dadka ay saameeyeen fatahaaduhu
maamulka a c c kaatumo oo bilaabaya qaadista canshuuraha deegaanadooda
saameyn intee leeg ayay geysteen roobabka ka da-ya soomaaliya waa warbixin aad ku maqli doontaan warkeena duhur
wararka dibadda warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona ugu yaraan boqol qof oo dabley hubaysan ay ku afduubteen galbeedka dalka nigeria
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa maalnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay toddobiiyo labaatanka bisha nofembar sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka duhur haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan
aan ku bilaabnay xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladaha fatahaadaha iyo gurmadka la gaarsiinayo dadka ay dhibaateeyeen roobabka iyo fatahadaha webiyada ay dalka ay sameeyeen kuwaasoo khasaaro kala duwan u geystay shacabka qeybahooda kala duwan kala fadhiga xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta looga dooday in markaasi dadkaasi xaalad adag ay ku jiraan una baahan yihiin gurmad deg deg ah in ay gaarsiiyaan hay-adaha kala duwan ee arrintaasi quseyso xildhibaanada ayaana waxa ay tilmaameen in markaasi dowladda iyo hay-adaha gargaarka ay markaasi looga baahan yahay in ay gaarsiiyaan gurmad deg deg ah dadka ay saameynta ku yeesheen webiyada fatahaadaha ay sameeyeen iyo roobabka deerta ah oo isku darsamay oo dhibaato kala duwan u geystay dadka shacabka
maalmihii oo fasax lagu jiray waxaa tegay deegaan doorashadeeda
oo afka u dhaweeyay himilabaan adigoo mahadsan ha lagu maqlo hadda waa maqli weynay dadka qaar
deegaan doorashadeeda oo koonfur galbeed khaasatan gobolka shabeellaha hoose deegaan ka mid ah dhammaan ma la wadagaadi karo waddada ilan waa waa kala xiran tahay waxaa tegey number conton janaale iyo marka janaale webigaa ku soo fatahay dadkii beerihii iyo wixii u soo baxeen dhan waa waa ka go-een beeraha dhan biyaa galeen dhibaato badanaa ku dhacday dadkii ayagaa isxilqaami matooraa matooray soo soo gateen matooradii biyaha ilaa ay magaaladay soo galeen guryaha dhan waa biyaa baabi'iyey guryaha dhan biyaa baabi'iyey matooradii macnaa shan matooray soo gateen shantii matoor tubooyinka intay ka halaabeen ay bac waxay ka samaysteen tubo bacay tuba ka samaysteen biyaha waa soo qaadayaan meel kalaa lagu shubaa horta dhibaatadan dhibaato caalami ah waaye meel walbay ka dhacday waddanka oo dhanay ka dhacday ilaahay baa reebi kar mooye gargaar dadkan ii sheeg adiga wax lala geeyey dad macnaa oo wax lala gaari kara maahan sababtoo ah janaale dadkeed soomaaliya oo dhanaa laga biili karaa janaale kaligeed maanta ayagaa baahan hay-adda sodmaa u tagnay wixii ay haysay na siisi wixii oo nala sii iyo wixii lagu qaadaayo wixii lagu qaadahayaa badan sababto waddooyinka dhan waa xiran yihiin waddooyinka dhan waa xiran yihiin dhibaata dadka waxaa ugu filanba roobka waxaa ugu daran waddooyinkan xiranaa ugu daran dadka wixii loo hela xataa ma loo geyn karo waddankan marka hal mid le inaa isku raacnaa la rabaa dowladdan waa dadaashi madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay dagaal muddana wuxuu ku jiro furanta
een wax badan ma raba inaan ka hadlo een marka een waxaan rabaa inaan ka hadlo codkaa gaabaniya Ah. Ee, waddanka waxaa ka dhacay masiibo qaran Een, masiibadaas ilaah dhinaciisay ka timid dowladdu haddii la yidhaahdo ma gurmanin dowladdu waa gurmatay Een, ra-iisul wasaaraha wuxuu ka degay een, xamse barre wuxuu ka degay gobolka gado degmada doolow degmooyinka kalena waa ka degi lahaa gobolka gado ay ka mid tahay baardheere luuq inta eraboorada iyo garbahaare erabooradoodii seef ma aysan ahayn seef waxaan ka wadaa micnaha roobka doolow unbaa seef ahayd haddii si loo fiirso diyaaradun ay ka degi kartay markaa ayada ah deeqra deeqna waa la geeyey diyaarad waxaa la geeyey gurmed ah dadka loo qaybiyena waxay ahayd degaankii doolow gudaheeda ma aysan ahayn waxaa loo qaybiyey dadka masaakiinta dhibaatada aad ay u gaartay oo degmada doolow ka tirsan dhinaca webiga bay dhinaca kale jiro way isdhaafiyeen reer doolow dadka masaakiinta ahaa bay u gudbiyeen faleebooyinkii iyo raashinkii la waday Een, wax badanna waa la qabtay ballanqaadyo badanna gobolka waa loo sameeyey micnaheedu ma aysan ahayn gobolka gado doolow keliya inuu ka degay ra-iisul wasaaraha gobolka gadana waa ka degi lahaa
aad iyo aad u soo dhowaynayaa ajandaha maanta laga hadlaaya maadaama aynu nahay eh, mumatiliintii shacabka soomaaliyeed meel kasta uu dunida ka joogo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in mowduucan eh, keenistiisii ciddii keentayna way mahadsan yihiin intaa ka bacdi waa laga hadlay deegaanada iyo musiibada rabbaaniga oo timid waddanka maanta aan joogno soomaaliya oo dowladdiisa iska tabar daran tahay waddanka qaybihiisii badan ee cadowgu uu haysto manaxaanka ah Eh, aad iyo aad baan een, ugu xunnahay waan ugu tacsiyeynaynaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaan shacabka musiibadan daadadka iyo fatahaadaha ku habsatay waana arrin qaran waaye ma aha mid shakhsi u taalla ma aha Eh, waxaa la iska rabaa marka in gurmad dhabah la gurmado gurmadkaas annaga ka golo shacab ahaan qayladhaanteennii mar horey soo bilaabatay maalintii arrintan fatahaadaha ay bilowdeen ayaa qaylada iyo qayladhaanta aan bilownay Eh, ilaa haddana ma jirto gurmud sax ah oo la dhihi karo boqolkiiba boqol ama boqolkiiba konton xataa ummaddii waxbaa la gaarsiiyey aan dhihi karno ma jirto laga soo bilaaba eh, eh, gaar ahaan gobollada koonfureed
codkaasina waxay ahaayeen xildhibaanada golaha shacabka oo maanta siyaabo kala duwan kaga hadlay fatahaadaha ka jira dalka iyagoo u baaqay dowladda iyo sidoo kale hay-adaha gargaarka in ay een, gurmud degdeg ah gaarsiiyaan dadka een, haatan la dhiban fatahaadaha ku dhuftay gobolada dalka dhan kalena haddii aynu eegno dowladda ingiriiska waxa ay si buuxda u taageertay wax kabedelka dastuurka soomaaliya kaasi oo haatan ay horboodeyso een, dowladda amase een, dowladda federaalka ee soomaaliya qoraal oo ay soo saartay amase uu soo saaray safiirka ingiriiska ee soomaaliya u fadhiya ayaa waxaa si buuxda uu taageeray wax kabedelka uu doonaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu ku sameeyo dastuurka soomaaliya kaasi oo ah in dalku uu yeesho madaxweyne iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeen waxaana een, ingiriisku ay taageereen tallaabadaasi ay dooneyso dowladda federaalka ee soomaaliya horay maamul goboleedka puntland ayaa waxaa si buuxda ay kaga soo horjeesatay tallaabadaasi ay dooneyso in dowladda federaalka soomaaliya ay qaado maamulka puntland oo dhowaan soo saaray qoraal iyo sidoo kale war-saxaafadeedyo kala duwan ayaa waxa ay gaashaanka u daruureen hadalkaasi iyagoo sheegay in marnaba aysan raalli kahaynin in wax laga bedelo dastuurka dalka iyagoo ku tilmaamay inay jiraan shakhsiyaad dana gaar ah ku wata dastuurka soomaaliya oo wax la doonayo in wax kabedel lagu sameeyo
dhanka kalena markaan haddii aan eegno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa xariga ka jiray dhismaha wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu kormeer ku sameeyey cisbitaalka guud ee maamulkaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdifataax muumin alkacse
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxa uu kormeer uu ku sameeyey qeybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay isbeddelka guud ee magaalada kismaayo waxaanuu ra-iisul wasaaruhu warbixin uu ku saabsan xaaladda caafimaad ka dhageystay dhaqaatiirta loo la wadaagtay cabsida ay ka qabaan cuduro safmarayn ah oo ay ka dhasha barakaca degdega ah ee ka soo food saartay dadka deegaanka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa faray wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya in ay wax ka qabato adeegyada uu u ballanqaaday isbetalka ama uu u baahan yahay isbetalka guud ee magaalada kismaayo maadaama laga cabsi qabo in uu markaasi cuduro uu ka dhasho fatahaadda iyo weliba daadadka kusoo rogmaday qeybo ka mid ah magaalada kismaayo ee xarun kumeelgaar u ah maamul goboleedka jubbaland dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxauu xariga ka jarayay xarunta cusub ee wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka jubbaland iyadoona markaasi uu weelinayay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed salaam axmed midoobe isagoona xarig jarka ah dhismaha xarunta cusub ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland loo dhisay qaab casri ah ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in hirgelinta xarunta cusub ee wasaaradda ay ku soo aada xilli muhiim ah oo gobolka ay ka socdaan dadaalada wax ka qabashada cudurrada ka dhasha daadadka iyo weliba fatahaadaha biyaha ee la xiriira caafimaadka waxaana uu ra-iisul wasaaraha uu faray wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo heer dowlad goboleed in heegan ay galaan si looga hortago cudurrada faafaaha ee ka dhasha biyaha wa- waa biyaha wasaqaysan islamarkaana ay yeeshaan qorshe cad
Eh, ama aan eh, experiencegaygu waxaa weeye waxaan haysanno horta aad muuga faa'iidaysanaa Eh, sidii la rabay resource waxaa jira fara badan oon haysanno oo laga yaaba inaynaan ka faa'iidaysan ama sidii la rabay inaan uga faa'iidaysan marka mar walba aan dib isugu noqonno annaga saan uga faa'iidaysan lahayn horta waxaan haysanno En meesha ugu dambeeya aan uga faa'iidaysan lahayn inaan horta xoog saarno waayo qodob Eh, qodobka labaadna waxaa waaye sida wax loo qaybiyo sida wax loo qaybiyo waxay structurally reform u baahanna waxay la tahay meelaha dhinaca ay soo martay iyo processka ay soo marto iyo wasaaraduhu way shiraan Eh, forum bay leeyihiin mar walba isu imaadaan way shiraan marka eh, ha ka soo tashadaan wixii caqaba ay u arkaan inuu structurally u baahan yahay in wax laga saxo Eh, waxaa weeye annagu ujeedka iyagu waxaa weeyaan in eh, dadka soomaaliyeed iyo hooyada soomaaliyeed iyo ilmaha soomaaliyeed in loo khidmeeyo sida ugu wanaagsan ujeedku waa intaas marka structure kasta oo kaas ku habboon oo la aqbalayo ayaan anagu soo mar walba ayaan support garaynaya marka laakiin wasaaraduhu markay isu imaadaan waxaa la rabaa inay eh, inta wada fadhiistaan ay howlahaas la sheegayo ay hoos uga doodaan qolyaha technicalka inay wasiirada la wadaagaan waxyaabaha haysta ama caqabadaha imaan kara kadibna eh, policy level lagu xaliyo waxyaasoo dhan Eh, iyagana insha allah anaguna anagu- anaguna diyaar baan nahay guud ahaan runtii dadaal badan baad muujinaysaan waa mahadsan tihiin maalinba meel baa la joogaa maanta meel fiicanaa la joogaa shalay lama joogin meeshii maanta shalay ma aha Eh, berrina maanta ma noqon doonto way kasii fiicnaan doontaa Eh, laakiin maanta xaalad adag baa taagan oo u baahan inaynu dhammaanteen aynu xoogga wada saarno Eh, taas marka aynu focuska isugu wada geyno maanta badbaadada si dadka loo badbaadin lahaa eh, gaar ahaan wasaaradaha caafimaadku marka aad aad u mahadsan tihiin eh, madaxweyne waa mahadsan tihiin aadna waa mahadsan tahay hawshanna waxaan rajeynayaa insha allah inay eh, eh, intaas wasiirku ballan qaaday eh, waa la sameynaya haddii la aad baad u mahadsan tihiin
dhanka kalena haddii aynu eegno dhegeystayaal waxaa maanta magaalada muqdisho si toos ah looga daha furay hanaanka diya- waa waa hanaanka diyaarinta hiigsiga qarni jirka laba kun iyo lixdanka ee soomaaliya kaasi oo maanta si toos ah magaalada muqdisho kaga furmay waxaana sidoo kale een, ka qaybgelaya mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo uu ka mid yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya ayaa daha furay ololahan waa madaxweynaha soomaaliya ayaa daha furay hanaankan diyaarinta hiigsiga qarni jirka laba kun lix iyo la- waa laba kun iyo lixdanka kaasi oo soomaaliya ay ugu diyaar garoobeyso een, qarni jirka kasoo wareegtay xilligii ay qaadatay xornimada waxaana sidoo kale soo qabanqaabiyey xafiiska een, dhaqaalaha ee dowladda soomaaliya iyadoo oo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ay ka qeybgelayaan sidoo kale haatan ayuu socdaa n kulanku kaasi oo socon doona amase n maanta iyo beri ayaa loo qorsheeyey inuu socdo waxaana sidoo kale khudbado ka jeediyey mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda iyo sidoo kale marti sharaf kale oo lagu casuumay uu kamid yahay safiirka ingiriiska ee soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiin kale kuwaasi oo khudbado kala duwan ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana daahfuray
dhanka kalena markaan haddii aan igno jaaliyadda iyo ganacsatada soomaaliyeed ee dalka koonfur afrika ayaa ku dhawaaqay ololo oo markaasi gurmad loogu sameynayo dadku abaaruhu ay saameeyeen magaalada cottenburg ee dalka south africa johannesburg aan iraade ee dalka south africa ayaa waxaa markaasi ka socda gurmad qaran iyo taakuleen markaasi loo sameynayo dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee markaasi webiyada shabeelle iyo jubba qaar ka mid a ganacsatada iyo odayaasha jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada johannesburg ayaa kulanka markaasi kala hadlay ayaa waxa ay sheegeen in indhaha laga qabsan karin dhibaatada haysata kumanaanka qoys ee ka barakacay guryahooda kuwa oo haatan haysato xaalad nololeed oo aada u adag ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee markaasi jaaliyadda soomaaliyeed oo ku nool dalka ayaa loogu baaqay inay u istaagaan sidii gurmud loogu markaasi sameyn lahaa dadku dhibaatadu ay markaasi kasoo gaartay fatahaadaha kala duwan ee webiyada dalka culimmada ayaa sidoo kale dhanka dhankooda ugu baaqay inay ka qeyb qaataan gurmadka qoysaska soomaalida ee fatahaaduhu ay barakiceen kuwaasoo hooy la-aan iyo dhibaato kale oo dhinaca nolosha ah ay lasoo gudboonaatay warkii duhur waaad kala socoteen raadiya dalsan waanaginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warla helyaabaa talal hel